fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee somalilan mudane cabdicasiis maxamed samaale waxa uu mudanayaasha warbixin faahfaahsan ka siiyey aasaaska iyo sharcinimada khasnada guud ee dowladda waxa uu wasiirku sheegay in lagu sameeyey go-aan ka soo baxay golaha wakiilada soddonkii bishii saddexaad labada kun iyo saddexdii iyo saddexiyo tobankii kaasoo cadaynaya waajibaadka iyo howlaha ay qabanayso wasiirku waxaa kaloo mudanayaasha ka jaahin saaray su-aalo door ah oo ay ka weydiiyeen khasnada guud ee dowladda iyo weliba miisaaniyadda qaranka ee sanadkan waxyaabaha u qabsoomay iyo arrimaha aan hirgelin kusoo dhawaada barnaamijkan miisaaniyadda qaranka markii laga doodayey goluhu wuxuu soo jeediyey in wasiirka wasaaradda maaliyaddu uu faahfaahin ka bixiyo khasnada guud ee qaranka oo miisaaniyadda ku sugtay laba sano ugu dambeysay ayuu golahu codsaday sidaas daraaddeed annagoo soo jeedintii golaha ku naqmayna waxaan ka codsanay wasiirka iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaraddaba inay golaha hor yimaadaan si aan loo fuliyo soo jeedinta golaha wasaaradda waan uga mahadnaqaynaa iyo wasiirkaba waxaan ku soo dhaweynayaa mudane cabdicasiis maxamed samaale inuu arrintaas xog waran iyo warbixin ka siiyo golaha golahuna si wanaagsan u dhegaysto wixii su-aala qabana hadhow way weydiin doonaan waana isqori doonaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومية مدن قدومية كتغين مدن ياشر الله وكيلة دمانتين صلاة علي نقل قدوم هدان نهاي مسؤولية وزارة المالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فحلوي ما نوطي مركلة إن أنا قولها هور نمادنا سيوكمتي قولها si gaara aniga qiimo gaara uu leeyahay sababtoo waa gole aan muddo dheer ka tirsana marka uyeelitaankiisa iyo imaatinkiisa golahan dhex imanaya farxad weyn bay i tahay waan ku faraxsanay waana ku mahadsantihi muddo badanna inaan kala maqnayn halkanaad ku ansixiseen miisaaniyaddii ugu dambeysay ee two thousand fourteen-ka oo inu hadda bishii koowaad ee sanadka gudagallay xilligaad miisaaniyadda ansixiseenna waxay ahayd bilowgii bisha tobnaad downa hadda saddex bilood ku dhawaad laga joogo wixii su-aal ahaa ee ku saabsanaa miisaaniyadda runtii xilliga waan ka jawaabay golahu maalin dambaynu su-aalaha isku qaadanay laakiin haddana hadday go-asho intii dabadeed miisaaniyadda un ku saabsan ama meel ka mida miisaaniyadda in barnaamijyaamin aan ka bixino golahu u baahday wax dhib leh runtii uma aragno shay caadiyaan u arkaa macluumaadka iyo guud ahaan warka ku saabsan miisaaniyadduna dhammaanteed waa midaad idinku haysaan waa miisaaniyada idinku aad ansixisaan golahan wakiilada uu ansixiyo oon dhaqan gelin ilaa golahu intuu ansixiyo dabadeedna madaxweynuhu digreeta madaxweynuhu ku seexo marka aan u imaadano xulka iyo edmada golaha wakiilada ee maanta ee wasaaradda maaliyadda waxaa la xidhiidhaa madaxxigaha fifteen a ee khasada qaranka sida gudoomka gol uu igu soo wargeliyey haddaba mudanayaal madaxxigaha fifteen a ama shan iyo tobanaha ee khasada qaranka waxaa lagu aasaasay go-aan golahan wakiilada lagu asixiyey oo ka soo baxay golahan wakiilada oo ah tirsigiisu yahay g w gkf twenty five eight five two thousand two alif oo golaha wakiilada ka baxay koob iyo soddonkii bishii labayo tobnaad labada kun iyo saddexiyo tobankii waa sixintii miisaaniyaddii labada kun iyo saddexiyo tobanka ka hore qodobkiisa saddexaad ee lifaaqyada ku lamaanaa ee lagu ansixiyey miisaaniyadda labada kun iyo saddexiyo tobanka xarafkiisa t ee lifaaqa labaad siyaasadda guud ee miisaaniyadda qodobkeeda saddexaad sideedaad sagaalaad labayo tobnaad iyo lixiyo tobnaad taasi waa sharciyadda qodobka madaxxigaha fifteen a khasnada qaranka baan arftbn ka bixiyo sababaha keenay samaynta madaxyigaha khasnada guud ee dowladda waxaa ka mid ahaa maadaama dowladda dowladdu ay ku darayso mashaariic horumareed waxa la isla qaatay in meel la isugu geeyo loona sameeyo madaxxige u gaar ah sida ku cad siyaasadda miisaaniyadda ee labada kun iyo saddex iyo tobanka qodobkeeda saddexaad isla markaana waxaa la isla qaatay in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorshayntu si wada jira u dabagalaan sida ku cad siyaasadda miisaaniyadda ee labada kun iyo saddex iyo tobanka qodobkeeda sideedaad ee golaha wakiiladu waasixiyey kharashaadaan hore miisaaniyadda qaranka u geli jirin ayaa la geliyey khasnada oo halkaa la isugu geeyey kana muuqda miisaani kana muuqday miisaaniyaddii labada kun iyo saddex iyo tobanka kana muuqda miisaaniyadda labada kun iyo saddex afar iyo tobanka mashaariicda iyo raashinka ciida ciidamada gaarka loogu sameeyey ilaalida ilaalinta cashuuraha oo ku jirta la aasaasay labadii kun iyo saddex iyo tobankii laakiin dhaqangelkeedu two thousand fourteenka uu noqon doono ayaa iyadana ka muuqatay waxa kale oo khasnadaa guud gala kharashaad iyo kaalmooyin la siiyo hay-ada aan si toosa miisaaniyadda ugu jirin oo wasaarada ay ka muuqan karaan masalan aanay jirin sida khidmada baanka kaalmada xisaabta qaranka kaalmada ururada kala duwan ee saaska haweenka maamuuska madaxweyneyaashii iyo madaxweyne xigeenadii hore ee dalka oo iyaguna khasnadaa guud ka muuqdo si toosa sanadka gunada darajada ciidanka dowladda oo run ahaantii xilligaa guddi loo saaray ayaa si toosa uga muuqatay miisaaniyaddii two thousand thirteenka oo iyadana loo isticmaalay siday ahayd waxay gashay khasnada guud ee qaranka si guud go-aan ayuu golaha wakiiladu ku ansixiyey miisaaniyaddii dowladda ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyo lifaaqii ku lamaanaa waxaana rajaynaya haddii loo baahdo in laga helayo guddoomiyaha heshiis guddoonka golaha wakiilada waxa uu ku taariikhaysan yahay koob iyo soddonkii bishii labayo tobnaad labadii kun iyo saddex iyo tobankii waa uu xaseexay oo hadda aqlabiyadii golaha uu ku ansixiyey iyo guud ahaan go-aankaasi ka baxay golaha wakiilada taasina waa mid ka mid a baahiyaha keenay ee khasnadaa guud wada weydeen oo labada kun iyo saddex iyo tobanka mashaariic baa ku jirtay miisaaniyadda miisaaniyaddeenna mashaariicdaasi waxaa la geeyey khasnadaa guud si aanay wasaaraduhu mararka qaarkood oo miisaaniyadoodu laga yaabo wasaarada wasaaradaha kamida inay ku yaraato mashruuc loogu talagalay si gaara si aanay wasaaraddu miisaaniyaddeeda gaarkeeda ugu isticmaalin ayaa mashaariicda meel gaara loo geeyey si ay ugu baxdo mashruucaas oo keliya u qoondaynteeda iyo ku talagalkeedu waxaan odhan karaa guud ahaan abuulitaankii khasnada fifteen a taladeedu golaha wakiiladay ka timid golaha wasaaradda maaliyaddiina way hirgelisay waxaan qabaa inay usoo kordhisay qaranka waxtar weyn iyo horumar inay usoo kordhisay mashaariicdii two thousand thirteenka budgetka ku jirtay ka mid ahayd xanaanadii xoolaha beeraha dabdabiskii iyo bassabort dhammaantood bilihii ugu dambeeyey sanadka wixii ka dambeeyey bishii tobnaad ayay wasaaraddu sii daysay waxaana rajaynaya dhammaantood inay golbuna arki doono ummadduna ay arki doonto farxad weyn bayna xaqiiqatan noo tahay annagoo ku faraxsan in ku-talagalka miisaaniyadda ee labada kun iyo saddex iyo tobankuna sidaan ugu talagalay si ka badan usoo baxay ilahayna aanu ka baryayno labada kun iyo afar iyo tobanka miisaaniyadda aadka culusee golahan wakiiladu uu ansixiyey inay sidii aan ku talagalay iyaduna usoo baxdo annagoo golaha ka rajaynayna in wada shaqayn wanaagsan iyo iskaalmaysi badan aan ka yeelano gaar ahaan guddiyada u xilsaaran howlaha dhaqaalaha iyo toosinta guud ahaan ilaalinta hantida qaranka aad iyo aad baad mudanayaen umahadsantihiin waxaana wasaarad ahaan diyaar unahay wixii su-aale deeraada eed uga baahataan khasnada guud waanad mahadsantihiin
wasiirku mahadsan yahay haddaanay mas-uuliyiinta kale waxba ku taraynin waxaan ka codsanaya mudanayaashu inay isqoraan ciddii su-aal haysta xogeynta aan ka codsanaya waraaqabteeyaan mudanayaasha mudane cali maxamed aadan
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guddoonka wasaaradda maaliyadda madaxdeeda wasuul ka mid yahay xildhibaanada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gudana guddoomiye waxaan wasiirka weydiinayaa laba su-aalood oo gaagaaban su-aasha koowaad waxay tahay miisaaniyadda two thousand fourteenka ee ay bisheedii koowaad ku jiro goluhu markii uu ansixiyey wuxuu raacsiiyey go-aamo gole iyo soo jeedin waxaa ka mid ahaa hay-adaha aan sharcigoodii lagu asaasay la ansixin ee la yska magacaabay oo xeer lagu asaasay aanu jirin laakiin institution ahaan u shaqeeya miisaanadana ku jira oo tiradooda la tahay inaan miisaaniyadda ku qoran loo sii dayn ilaa sharcigoodii la keenayo baa go-aamada ka mid ahaa ilaa haddana hay-adahaas sharcigoodii golaha lama horkeeni waxaan filayaa hay-adda h a c adska ayaa sharciga loo qaybiyey xeerkii lagu asaasay waxayna shaqaynaysay dhowr iyo toban sano kuwii kale weli xeerkii lagu asaasay nooma imin maadaam bilowgii miisaaniyadda aynu gallay oo aynu jaran weli ku aynu ku jirno iminka miisaaniyadoodii miisaaniyaddiina la dhaqangeliyey oo madaxweynuhuna dhaqan geshay wasiir maaliyad ahaanna aada qaabka loogu dhaqmayo aada wasaarad ahaan instituushanada dalka u qaybiseen hay-adaha miisaaniyadoodii waxaanu ka rabnaa in sidii goluhu u go-aamiye loogu dhaqmay oo miisaaniyaddii laga joojiyey iyo in kale inaad loo inaad caddayn naga siiso taas waa mid ta labaad waxay tahay miisaaniyaddii two thousand tedinkii waxaa ku jiray mashaariic sideed iyo soddon mashruuc baa ku jiray oo loogu talagalay gobollada bariga shan iyo toban gobolka baran ah shan iyo toban gobolka sool ah sideed mashruuc oo gobolka buuhoodla ah sideed iyo soddonkii mashruuc waxba kama fulin ilaa hadda miisaaniyadii dhammaatay sanadkii tegay bayna ku jirtay sideed iyo soddonkaa mashruuc madaxweynuhuna halkaa ka caddeeyey khudbasanadeedkii miisaaniyadan lagu asixiyey miisaaniyadoodii maadaama aanay fulin cudhaan ma loo hayaa oo lacagta loogu talagalay ma haysaan oo cudhaan ma ku jirtaa si ay u raacdo sanadkan asalaamu calaykum waraxmatullah
bismi illahi raxmaan raxiim aada buu mahadsan yahay xildhibaan cali arrinta ku saabsan go-aamada ku lamaanaa asixinta miisaaniyadda iyo talooyinka wixii go-aam ahaa waxa ka soo jawaabeen dhammaantood madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaana la weydiin doonaa shir guddoonka golaha wakiilada waa go-aamadii aad soo raaciseen asixinta miisaaniyadda wixii kalooyina golahu soo jeediyeyna oo ay ka mid ahayd in wasiirku idin yimaadaa waan idinla joogaa mashaariicda miisaaniyadda two thousand tedinka ku jirtay ama ku talagalkii miisaaniyadda two thousand tedinka wasaaradda maaliyadda hal mashruucoo ku baaqday ma jiro haba yaraatee si khaasa xildhibaanku isagu meelaha aya u yaro xoqanaya malaha isagay u gaar tahay waa laga yaabaa de annagu markaan miisaaniyadda dejinayno wasaaradaha leh wasaaradaha kale leh maamulaha kale leh oo kale leh mataqaana wasaarada wasaarad walba waxbay u madax banaan tahay mashaariicda hadda anaga taad nagu yeedheen ee khasnada guud ah oo si gaara wasaaradda maaliyadda u maamusho oo mashaariicda ku jirtay ay kamid ahayd iyo passportkii ay kamid ahayd mashruucii xanaanada xoolaha oo ku jiray mashruucii uu ku jiray mashruucii beeruhu uu ku jiray derajadii ciidanka derajadii ciidanka ay ku jirtay tii kalluumaysiga dhammaantood way fuleen dhammaantood way fuleen hal mashruuc oo fulin ma jiro marka waa laga yaabaa masalan debdemi debdemiskii oo kale oona nagu sii daynay bi- november inuu maqan yaho weli dalka aan usoo gaarin laakiin wasaaradda maaliyadda wuu ka fulay waa waa yani ciddii xilkaa lahayd baa la wareegtay waxaa laga yaabaa inuu maalma dibadeemo ama bil gudaheedu ku yimaado mashaariicda ama xanaanada xoolaha ama beeraha ama kalluumaysiga ama derajadii ciidanka wata wada warhaysaan sideedii loo fushay wasaaradi waxay iyadu xil gaara u leedahay ee masalan ama wasaarad caafimaad ama wasaarad masalan eh, eh, si gaara bajetkeeda ugu jira waa la weydiin karaa runta wasiirka inta loo yeedho masalan haddii dhakhtar in badan loo dhisa ay ku jirtay miisaaniyadii hore ee wasaaradda ca- wasiirka caafimaadka ha loo yeedho oo ha la weydiiyo dhakhtarkii halkaa ku jiray miisaaniyadda saa ugu jiray aaway amaba wax lamida example baanu soo qaadanaya marka runtii annagu dee markaan miisaaniyad wasaarad gaara siinay ee wasaaraduna ay si ugu madax banaan tahay inkastoo lagu dabaqala wixii loogu talagalay waxaan ahayn inaanay ku isticmaalin ee haddana taa wasiirada ayaa si gaara loo weydiin karaa oo wasiirada gaarka ah hadday masalan eh, wasaaradda uu la xidhiidho eh, mashruuca gaarka ee masalan degmo ama gobol adigoo si gaara yani uga soo jeedo ood mashruuc inuu ka gala yani aad rajaynaysay wasaaraddii lay ministerka u ahayd waxaan jeclahay walaalka xildhibaan cali dee uu intaa aad uga dhegsan yahay inuu u yeedho eh, magolaha u yeedho wasiirka uu si gaara doonayeen inay wax uga weydiiyaan taase la xidhiidha eh, hadda eh, waxaynu ka hadlaynay khasladaa guud iyo mashaariicdii ku jirtay sideeda bit by bitan isku dul taagno hadday tahay derajadii ciidanka hadday tahay xanaanadii xoolaha hadday tahay kalluumaysigii hadday tahay eh, beerihii mid walba sidii loogu talagalay baan anagu runtii u fulinay alxamdulilah rabbilcaalamiin eh, inaan inaanaan lahayn bajetkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxbaa iska kaaya dhimay oo mashruucii noocaah ama hawshii nooca ahayd nooma isuga gelin maanaan odhan mana odhanayno sidii loogu talagalay baan anagu haysanaa runtii wax walba inuu u qarsoomay laakiin istifsaar gaara meel gaara runtii waa laga weydiin karaa wasiir aniga wasiir ahaan wasaaradda maaliyadda si khaasa halkaa iyo halkaa waa laiga weydiin karaa Eh, waxaa laiga weydiin karaa khasladaa guudeed ay ugu yeedheen iyo waxyaabihii runtii kuqoraa markay tahay si guud mashaariicda eh, de wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheyntu ay isla eh, khaslada guud waxaa siyaasadda miisaaniyadeed idinku asixiseen ku ku cad in wasaaradda qorshaynta iyo wasaaradda maaliyaddu dabagelkeeda iyo iyo ka warhaynteeda ay- ay ogaadaan xaqiiqatan waanu ka warhaynaa mashaariicdan ma sii dayno ilaa aanu hubino masalan markuu mashruuc masalan xanaanada xoolaha ama beeraha oo kale ku qoran yahay bajetka ee aanaan bilaha hore fulin karin bisha toddobaad ama sideedaad ugu talagalay masalan inuu fudo laba waje ama saddex waje baa laga yaabaa inuu sii daayo bilah bishii toddobaad lacagtaad sii daysay wasaaraddu waxaa laga yaabaa inay hayso ilaa lacagta loo sii wada daayo bajetka ugu jirta aanay qalabkay soo iibin lahayd aanay soo iibin karin masalan xa- eh, wasaaradda beeraha cagafyo ayaa ugu jiray inay soo iibiso annagu saddex qaybood baan u sii daynay saddex kuwaatan laakiin kumaatankii ugu dambeeyey markay lacagtii wada heleen bay qalabkii direen waxaana filayaa eh, inay maalimahan ama soo gaareen ama soo socdaan marka runtii eh, markaan anagu leenahay dee sidii loogu talagelay baan u fulinay waxaan anigu ka warramayaa inaanu mashruucaas lane ministerkii loogu talagalay u sii daynay lacagtii oo nidi hawshaasi waa idin fushaa Eh, taa runtii taasaan odan lahaa Eh, dhanka eh, gobollada iyo waxyaabaha ka qabsooma run ahaantii de waxaan isleeyahay Eh, si guud miisaaniyadeenu way iska xadidantahoo kan hore ugu horreysay inaynu si gaara mashaariicda meel gaara ugu qorro awal yani meel gaara kumay qoraan jirin markii koobaad bay runtii ahayd kan hore iyo sanadkanba xisaabtan dhaba yani mashaariicda aynu si gaara khasada gaarka u gelinay ayaa runtii si gaara loola xisaabtami karaya ee waxyaabaha kalena runtii wasaaradaha lay ministerka u ah ayaan jecelahay in wax laga weydiiyo anigu hadda ka hadli maayo masalan wasaarad gaar oo mashruuc gaara inay fulisa ay ahayd may fulisay mise may fulin ee waxaa igaga habboon wasiirka line ministerka waa in runtii la weydiiyo laakiin taa khasnada ee hadda aynu eh, de wada hayno iguna yeedheen iyo mashaariicdii ku qoray eh, waxaan isleeyahay say u dhammayd dhammaanteed way wada baxday way wada fushay haddii qalabkii iyo alaabtii loogu talagalay aanay weli dalka soo gaadhina wasaaradii line ministerka waa in la weydiiyo oo hadday ama dhexda kusoo jirto ama qalabkii hadda la soo iibinay iyo wixii lamid ah Eh, khasadaa guud dhan kale runtii waxay daweysay waxay daweysay in de qalabka siyaabaha qaarkood kayd wax uga yahay yaanu kayd weynba noqonin inaynu kayd yeelano waxyaabaha qaarkood halkii dee miisaaniyadeenu ay mushaharun ka ahaan jirtay la bixiyo mushahar la bixiyo keliya ay ka ahayd inay timaado mashaariic mararka qaarkood horumar ah oo dalka yani la taaban karo oo runtii wax u qaban kara waad mahadsantihin
waayaasha mahadsan yihiin Eh, wasiirka specifically inagoo raacayna doodii miisaaniyadda waxaan ugu yeedhay maanta arrintan xasnada haddii su-aalo guud la weydiiyo wasiirku raalli ha ka haado intu ka jawaabi karayana ha ka jawaabo Eh, mudane maxamed faarax qabille
wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee, oo aan dee marti ku ahayn maanta golahan ahaa qaacidda madaxda ka ahaa hore ee waxa weeyaan marka hore waa lagu mahadnaqayaa ee, dee, isagoo ee, raacayo wasiirku maamuuskii ama dee habdhaqankii golahan iyo xiriirka wasaaradda ka dhexeeyey xildhibaan buu ahaa shaqooyinka ka mid ahaa isaga waa kumaasiinaya sideedaba saas wasiir miisaaniyaddu dal shaqaynaya ayay indikeed garaysaa iyadoo taxaysan su-aashaan kaga noqonayo soo daashay su-aashan ah qaasinada guud waxaad sheegtay arrimaha qaarkood xeerar baa ayaa sheegaya sida maamuuska madaxweyne ku-xigeenadii hore ama madaxweynihii ama madaxweynayaashii hore xeer bay leeyihiin meelmada oo lagu caddeeyey maamuusku sida misaalooyinka golayaasha oo kale golaha golayaasha rajistis oo kale kuwa iyagu furi maayo sanduuqun inay ku gelmadaan miisaaniyadda waxaa looga baahnaa way wataamadaysay ama way hay-adaysay ama way gobolaysay madama waynaan gaadin inay jagmiisaato sidaa daraaddeed waxaad moodaa miisaaniyadda qasunta guud ku jirta in aanay indicationkaasi tusahaa guud inaanay ka muuqan wasaarad lagala xisaabtamo oo ay accountable u tahayna aanu jirin laakiin baahi guud oo ayada dastuurkii lagu dhacayo taasna wa- waxa weeye waa wa- wa- wa- waa nidaam ila khilaafsan mashaariicdii lagu xisaabtanaya yaa awoodu yeelanaya khasnadaa guud ee ay accountable tahay ee isugu jirta ee miisaaniyadaha kala duwan ee gullooyinku leeyihin ee mushaarleeyin ee meelakalis leeyihin ee mashaariic horumarineed ay ku jiraan ee miisaaniyadihii kale ee ay wasa- ay indikeedgaraynaysa miisaaniyaddu cidday accountable yihin marka madax ee madaxweyneynka fifteen ee waxaad moodaa in arrimo badani ay halkaa ay ciido ku jiraan sidaa daraaddeed yaa accountable ah majada ka soo qaad ti guud ee qaranka aqooyinka ku salaysnaa waa la garanayay cidtii lahayd awoodda ay kaga saarayso ama xilliga la isticmaalayo taasi waa su-aal ee waxyaabaha mashaariicda noocaas yaa yay aw- yay accountable u tahay yaa ka saaray waa su-aal su-aasha labaad Een, waa dab waxaa halkan su-aal baad ka jawaabtay ahayd een, lifaaqyadii iyo go-aamadii ee, golaha wakiiladu ku meelmariyey miisaaniyadii qaranka Een, ee, ku lifaaqnaa waxaa ka soo jawaabay dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaana kala xidhiidhaysaa shirkujooga sideedaba miisaaniyaddu waa xeer waa xeer sideeday xeerarta waxay ku meel martay miisaaniyadda iyo go-aamada ku lifaaqna konton iyo sagaal mudane oo ah abs- maxaan ku dhahaa the overwhelming majority ah, ayay ku meel martay wadaday adood adiga xeeldejinta weliba ka ahaa speaker m- haddii miisaaniyaddu madnoo yeeltay madaxweynuhu in soo celiya xaq buu lahaa oo ilaa waxaasaa laga bedlay oo uu u helo dariiq sharciyeed miisaaniyadaasi waxay ku meel martay cod aqliyada oo aan go-aanta kugu soo laaban karay iyada iyo go-aamadeedusana taasi naanagnaan ka dhax ka ahayn oo aanay ka yar duwanayn in la yidhaaho madaxweyne qaybna wuu ka soo jawaabay qaybna wuu meel mariyo way dhaqan gashay arrinkaasi waa su-aal iyaduna aan ku mergelayoo aan jecelahay inuu wasiirku halkaa uu ka bixiyo faahfaahin su-aasheeda saddexaad waxa weeye kubilidii hay-adda diiwaangelinta qaranka komishanka waa laga saaray go-aan golaha miisaaniyad lagaga saaray right waxa
mudane point of order oo iyo sicitaan ha
miisaaniyaddu golahan weli ilaa hadda waxa weeye ansax muu noqon sidaa darteed inay xeer tahay inayna xeer ahayn ilaa hadda waxaa noogu dambaysay iyadoo xeer miisaaniyadeed markuu iskaa mudan mudanuhu joogay ee, wasiirku in loo gudbiyey xakuumadda ay soo celiyeen waana ku jirin
waa u mahadsan yahay mudanuhu maasii
xeerka miisaaniyadda golaha ansixiyey waana dhaqangal konton iyo sagaal mudane ansixiyey marka wadan mudane cusub mudanuhu uu maasii sixitaankiisa mudanaga sadeexda mudanuhu maasii sixitaanka hay-adda diiwaangelinta axsaabta iyo ururada qaranka mudanayaashu isla go-aanka waxay ku laabeen tirada aan hore u soo xuseeyahay konton iyo sagaal mudane ayaa mu- hay-adda muddadu ka- hay-adaha muddadu ku dhammaadeen bay waxaa laga eega soo gaaraya weli inay socoto miisaaniyaddii hawshaasi ma ku jirtaa hay-adaha maanta loo fasaxay iyadoo go- go-aanku leh lagu laalay hay-adda lagu de outro wahaana lagu caddeeyey in hay-adihii xeerka gaarkii sheegayay muddadoodii ay dhammaatay miya ma wax ma ka jiraan hay-addaas in miisaaniyadeedii sii socoto iyo
Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدرب محمد فارس قبلات وما سيء ثانك يو محمد آه، runtii haddaan su-aalihiisa waxaan dhahay su-aalaha waxa yaro weheliyey sharax isagu siduu doonayay wax u sharaxayaa weheliyey su-aal toosan may ahayn laakiin markaan su-aalaha un toos u abaaro ee yaa accountable oo ah khasnada guud kow ee khasnada guud marka mashruuc mashaariicda ka midii ku jiro matalan kaba soo qabo mashruuc beeraha ku jira wasaaradda beeraha ayaa soo qoraysa mashruucii wasaaradda maaliyadda la eegaysa dabadeedna wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda beeruhu markay mashruuca isla eegaan madaxweynahay u geynayaan dalabkaa wasaaradda beeraha oo la okeygareeyey ayuu ku baxayaa mashruucaasuu ku fulayaa marka waa in mashruuci sidii loogu talagalay lane ministerka halkaa uu yahay ayuubuu ka fulayaa maala markay darajadii ciidanku ay ku jirtay budgetkani two thousand tenka guddigu madaxweynuhu u saaray lacagtii ku jirtay darajada ciidanka guddida oo madaxweynuhu saaray iyo darajadii oo la bixiyey intii aanu sanadkii dhammaan mushaharkii ciidamada lagu bixiyey saasuu ku baxay amar madaxweyne iyo line minister wasaaraddii gaashaandhiga iyo sanadkii ciidanka marka meel walba yani khasadaa wixii ku jira wasaaradda line ministerka oo ah wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorshayntuna ay ku kormeerayaan sida kucab heerka lagu ansixiseen oon filayo haddii heerka maxamed iyo xildhibaano badanba ay akhriyi lahaayeen go-aankaa ku ansixiseen soddonkii bishii labayo tobnaad labada kun iyo saddex iyo tobankii inay faahfaahinteedu maxamed si weyn ugu caddahay godobaasii markaasaa accountability-ga khasadaa guud waa midun la mida ka miisaaniyadda laakiin ilaalin iyo inay mashaariicdii muuqato inay miisaaniyaddeedii mashaariici ku jirto waxaan aada uga yaabayaa khasadaa guud waxay aad kal hore meelihaad mahadda ballaaran iyo runtii ammaanta ballaaran wasaaradda maaliyadda uga soo jeediseen bay ahayd markaynu saa usoo dhignay marka dee masa ma intii baa dib lagu ilaabay mise waxbaa mataqaana marka runtii waa ah, dib baa loo akriyin ah, dib baa loo akriyin marka inay dib u akriyaan waan jeclaan lahaa runtii taasi waa sida xagga eh, xeerka miisaaniyadda la sixiseen miisaaniyadda saad ku asixteen bay ku dhaqan gashay kuna dhaqan gelaysaa go-aamadii aad soo raacisayna sideedaa loo qaatay go-aamadii aad soo raacisayna madaxweynuhu jawaabta kusoo bixiyeyna waa jawaab sharciga oo waafaqsan oo saad idinku sharciga usoo waafajiseen isaguna usoo waafajiyey waxaana jecelahay yadan inaad shi guddoonka insha allah isla egtantaana marka jawaabta labaadna intaasaan kaga bixila waad mahadsantihin
diiwaangelinta miisaaniyadda waxay ka mid tahay go-aamada madaxweynuhu soo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ay su-aalo weydiinayeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada oo uu maanta hortegay fadhigoodii uu shurguudoominayo gudoomiyaha golahaasi mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro tan iyo intaanu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa yuusuf maxamed oo idinleh amaano allah iyo ismaqal dambe